tirakoobka macnihiisu waxay tahay inaan ogaanno tayada ciidanka inaan ogaanno iyo tirada ciidanka si aan u qaabeynno oo aan u abaabulno dagaalgelintooda iyo howlgalkooda tirakoobku waxa weeye in ciidanka aan haysanno uu sax yahay waa og tihiin labadii sano loo soo dhaafay waxaan ku guulaysannay oo xaqiiqo ah waxa horey noo soo marayna ma ahayn inaan ciidanka xuquuqdooda siino haba iska yaraadaba oo ay joogto noqoto maalintaas aan bilownay inaan siino xuquuqda ciidankana waxaan ku bilownay inaan idhaahno ha la sameeyo tirakoob saxa ha la sameeyo biometric ha la sameeyo xaqiiqatan si kasta ha ahaato aad iyo aad iyo noogu adkaatay maxaa yeelay tirakoobku waa isbeddel isbeddelkuna wax sahlan ma ah dadku ma jecla isbeddel ilaahay hadda wuxuu nagu guuleeyey culays walba iyo dhib walba hanaga soo gaaro saddexdii bilood ugu dambaysay inaan xaqiijinno ciidanka aan haysanno tirakoobkooda iyo tiradooda inaan xaqiijisanno wax walba aan samaynay waa dhici kartaa in siyaalo ka wanaagsan la samayn karay laakiin waxaan soo jiitamaynay muddo laba sano ah sidii ciidanka aan tirakoob saxa aan ugu samayn lahayn oo maalin walba iyo bil walbaba aan dib u dhigaynay amaa siyaalo kale loo qaataa amaa ciidanku maxaan ku raahdaa u gadoodaa amaa wax kala dhici karaan xaqiiqatan taliyaashii hore naftigoodu waa dadaaleen xitaa waxaa dhib noqotay in ciidanka loo sameeyo account number loo sameeyo si lacagta mushaharkiisa ay toos ugu dhacdo waxay nooga adkayd waxaydan malayn karin si kastaa ha u xanuun badnaato laakiin waxaan rabnaa ciidanka aan leenahay inaan ognahay tirada aan haysanno tiro yar ma aha tirada hadda ciidanka u qoran oo mushaharaadkan ku bixinayna labadii sano tiro yar ma aha macnaha aan u samaynayna tiro koobkuna wax kale ma aha in aan qualitiga xaaladda ciidanka noloshooda aan wax ka bedelno waxaan uga bedelaynaa markii aan ogaano khaladka iyo inta soo hartay in dhaqaalahaas aan baajinnay aan baajinnay inaan ugu kabno iyaga kuwii saxa ahaan ugu kabno meeshaas meeshaan